dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan warbixin kooban oo aan uga idiga soo diyaarnay dhaqdhaqaaqa dhinaca khudaarta oo sarakaac ku yimid iyadoo muddooyinkii u dambeysana ay dalka ka daayeen roobab xoogani anoo jecel adoo ka mida dadka ka ganacsada khudaarta bal hadda saaka waxaan jeclay inaad dareenkaaga aad ila wadaagtid ood nooga warbixisid khudaarta oo marka waxaan doonaa inaad aad ila wadaagtid dareenkaaga
walaahi dareenkayga haddaan kuu sheega de khudraddu waa nagu qaali maxay hatay hadday xaxabka tahay hadday afagaadhada tahay hadday liinta tahay hadday saytuunka tahay wax aliyax maanta jabani ma jiroba dee nimcada iyadu way fara badan tahay dee dawladda waxaanu leenay wixii maxay hatay macquula dee waa inay dadka waxa weeyaan nas hoos loo eego horta dadka masaakiinta wax ganacsatayaasha yaryar oo dhan saasaanu leenay anugu run ahaantii koley abaar baa dalka ka dhacday abaartaasaa sababtay ma la odhan karaa in khudaarta inay qaali noqoto hayo dadku dee xoolama haysta afartii geeda u baxay ayay waxaanku idhi ay maxayto ay kor u qaadeen oo ay ka samaysanayeen intii hilibkii daadhiga ay xoolaha ay sayla degayn jireen ee laga siisan jiray dee saxaaradii qudradda ahayd ayay u kortay deetana wallaahi dadku waa nimco badan yihi kugu soo gabagabayn doonaa waxaa weeye adoo sooman oo kaaga mahadnaqyo jaaniskaadila wadaagtay run ahaantii sidee iyada laftigeega dadku ay u iibsadaan muddadan lagu jira rabadaanka wallaahi dadku dee lacag ma haystaan sanadka dadku lacag ma haysta wixii markay qaali noqdeen qofkii maba goyn karo qof ha shaqaysanin adoo ka mida dadka ku dhex ganacsada gaar ahaan khudaarta ka ganacsada gaar ahaan xabxabka hadda waxaan jeclaa saaka inaad iiga warbixisid qiimaha xabxabka maanta halku marayo magacaagana ku bilow bismi illaahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdilaahi cismaan xersi markaan ka warbixiyo khudaarta sanadkan horta horta khudaartan aan iibinaya waa xabxab khudaar kale ma hayo xabxabkuna iminka bisha rabadaan waxaanu islahayn wuxuu soo go'ayaa si xawliya oo loo beeray baanu islahayn laakiin waa yeri oo iminka fayskan hore waa qaali oo sixirkiisu aad buu u kacsan yahay oo midharkaa iminka kaa yarara inoo muuqda waxaanu siinaa shan iyo labaatan kun soddon kun xabadda ugu yar shan iyo toban kun baanu siinayna kaa waaweynna toddobaatan iyo shan iyo toddobaatan iyo xasan siin markaa waa sixirkiisu waa yaro qaali weli wax dambaba soo jabi doono la keeni doono mooyaane iminka waa yaro qaali hadda inta bisha inta xagga hore kulley qaalinimada ma la odhan karaa abaartii dalka ka dhacday ayaa ugu wacan oo xabxabku saas ugu soo in haa haa iyadaa saamaysay abaartii hore roobkaa dubu yaro dhacay abaartii hore dalka ku dhacdayna way aafaysay sixir bararka iyo iyo iyo lacagtan dolarkee qaaligayna way aafaysay iyada lafteeduna waa xoog ku leedahay ee dadka matalan qofkii iska jeebku ka nacaskayay oo kale ee waxooga ka dhiman yahay oo kale ma la saa'irtaan insha allah adigu dahaa rabadaanta fadliga rabadaanteeda ayaan doo kula saayirna insha allah haa waanu kula saayirna qofka aan waxba haysan waanu siinaaba waanu iska siin afurka dooniyadii waan isla afurka dooniyay aan lacag ba siin waan u siinaayo waanu u dhiibnaa waanu iska
siinila wadaagtay aad baan kaaga mahadnaqayaa aad baad mahadsan tahay bal hadda waxaan jeclaa inaad dhaqdhaqaaqa dhinaca suuqa ee magaalada hargeysa adoo ka ganacsada inaad iga warbixisid bismi illaahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la yidhaha xasan cabdi axmed waxaan ka shaqeeyaa khudradda gaar ahaan macal xabuub macal tamaandho iyo wax walba oo khudradda ka mid ah tamaandhada khudradda tamaandhada la yidhaha horta aad ba u faa'iido badan tahay boqolkiiba sagaashan markaa dee sixirkeeduna uu iska yar kulul yahay canshuurtii iyo wixii bay ku wada kordhiyeen kolkaa waxaan ka codsanayaa inaa bahasha hoosle nooga yardhigto waxaan jeclay inuu dareenkaaga aad ila wadaagtid qaabka khudaarta u socoto magaalada hargeysi oo aan maqlayo waa yar qaali bal hadda iga warbixi aad iyo aad ba u fiicanta maanshaa la weeya si u iibsadaa aad iyo aad ba la nooga iibsadaa si fiican ba la nooga iibsadaayo dee sidii marka hore bay nooga socotay nooga socotaa dehaye iyadoo muddadan rabadaanta aynu ku jirno kolley khudaarta waxaan maqlay waa waa yar qaali arrintaasi ma la odhan karaa kolley abaarta ugu wacnayd alxamdulillahi rabbil caalamiin aad iyo aad aad ba la nooga iibsadaa si fiican ba wax la nooga iibsadaa gabagabadii warbixinteennan kooban waxaan idigu dhaafi doonaa qasaa'idkaasi nebi ammaanka ah dhegaystayaal meel kastoo waad naga dhegaysanaysaana waad mahadsantihiin
rabbisa sugayle ilaahayna siiye aynu saaciidayne sooma ramadaanta rabbisa sugayle ilaahayna siiye aynu saaciidayne sooma ramadaanta صلوات الله على خير خلقه محمد مختاري صلوات الله على خير خلقه محمد مختاري سكرة الموت كيو سؤاشنا تيريو عسيرة موتني سوما رمضان سكرة الموت كيو سؤاشنا تيريو عسيرة موتني سوما رمضان صلوات الله على خير خلقه محمد مختاري صلوات الله على خير خلقه محمد مختاري وبالشمس بينه جمهرير نارتي لك السلام ديشي صوم رمضان وبالشمس بينه جمهرير نارتي لك السلام ديشي صوم رمضان صلوات الله على خير خلقه محمد مختاري صلوات الله على خير خلقه محمد مختاري